بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع وسجد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أفرد العبادة لله ووحد أما بعد walaalayaal waxaa noo farxad ah haddii aanu nahay bahda masjid iimaan inaanu halkan idinku soo gudbinno kitaabka uu magaciisu yahay القواعد الأربع oo uu walifay asheekh maxamed cabdulwahaab annagsti calayhi raxmatullah inoona turjumayo oo luuqadeena soomaaliga inoogu akhriyayo sheekhuna alfaadil asheekh axmed cabdisalaan aadam axmed iid walaalayaal kitaabkan oo la bilaabay taariikhdu markii ay ahayd lix iyo labaatankii bishii labaad sanadka kun afar boqol labiyo soddonka ee hijiryada oo ku beegnayd habeen axada waafaqsanaydna soddonka bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo koob iyo tobanka wal-aan falyatafadal mashkuuran ma'juura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وكتابتي لبعض كتبتي عقيدة أين دراسين إني وحنا مدعي سويهي القواعد الأربع وأفر قاعده marka aynu soo dhigannay halaathatu lusuul ama alusuul halaatha oo ka hadlaayey saddexda asal ee ka mida usuusha diinta ugu muhiimsan ayaa sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab annajdi raximahu llah kitaabkanna uu qoray la yidhaahdo alqawaacid alarbac oo ka hadlaya afar qaacido oo ka mida qawaacidda ugu muhiimsan ee diinteennu ay ku taagan tahay bismi اllahi الرaحman الرaحيم qala الmuصنف raximh اllah أsأl اllaha الkarيma رb الcrش الcظيm an ytwalaka fi الdunya والآkhirة وأn yجclka mubaraكa أynma kunt وأn yجclka miman إda أcطya shakr وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة وحاو شيخ كتاب كيسا كبلا بي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سو نهرنا وصو مري وعادة المصنفين إن كتبته قبل أوضان بسنك بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ugu bilowday awalan iqtidaa'an bikitaabi illahi subxaanah isagoo kaga dayanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah fa inahu mabdu'un bilbasmala waayo kitaabka alleh waa mid lagu bilowday basmalada ama bisinka haaniyan waa tabarukan bismihi jalla dikruh waisticaanatan bih waa barakaysi uu barakaysanayo musanifku ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa oo uu kaalmaysanayo waayo bismi illaah isticaana iyo tabaruk ayaa ku jira ilaahay magaciisa la kaalmaysanayo waxaa kaluu bisinka ugu bilowday ikhtifaa'an liaahaari rusuli illah salawaatu ullahi wa salaamuhu calayh isagoo ku dayanaya oo raacaya raadkii rusushii hore oo nebi sulaymaan calayhi asalaam markii boqoradii malikatu saba uu warqadda u qoray waxa uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim waa ka ilaahay kitaabkiisa kaga warramay qaalat yaa ayuha almala inii ulqiya ilaya kitaabun kariim inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim markay boqortooyadii madaxdeedii iyo waxa weeyaan kuwoodii hormoodka u ahaa ay soo shirisay waxay u sheegtay kitaab sharaf leh inuu u yimid ugana yimid sulaymaan kuna bilowday oo kitaabkaas uu yahay mid lagu bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim marka waa caadatu rusul rusushii hore caadadoodii iyo sunnadoodii weeyi kadalik waa sunnatu nabiyina muxamadin sala allahu calayhi wasalam in kutubta iyo qoraallada bisinka lagu bilowdo oo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiisu abi sufyaan radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kataba ila hiraqla cadiimi ruum kitaaban yadcuuhu fiihi ila alislaam waxaa saxiixaynka ku sugan xadiisu abi sufyaan inuu nebigu warqad u qoray boqorkii nimankii ruum haysan jiray ee la odhan jiray hiraqla ayuu warqad u qoray waxaan u ahaa cadiimu ruum kii ay nimankaa ruum weynayn jireen ee boqorkooda ahaa wuxuu markaa ugu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin rasuuli illah ilaa hiraqla cadiimi ruum aslim taslam ila aakhiri alxadiid waxa u yihi waa warqad ka socota muxamed oo kii ilaahay soo diray ah kuna socota hiraqla oo ah reer ruum kii ugu weynaa ee boqorkooda ahaa wuxuu yidhi islaam waad badbaadiye oo badbaadadaadu waxay ku jirtaa inaad islaam ka qaadato marka hada alxadiid waxaa ku sugan nebigu warqadiisii inuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa kaloo xadiidkaa fawaa'idka laga qaato ka mida ilaa hiraqla cadiimi ruum qofku isagoo gaalba ah ilan hiraqle gaal buu ahaa in waxyaabaha dadkiisu ay u yaqaanaan loogu yeedhi karo iyadoo lagu soo jiidanayo oo dabacsanaan iyo ludfi ay tusinayso ma aha in nebigu uu weynaynayo ama muslimiintu ay weynaynayaan laakiin iyagaa weynaynaya kuwa gaaladee uu ag joogaa oo boqor u ahaa marka iyagu waxay u yaqaaneen ayaa nebiguna ugu yeedhay kama bedeline muu odhan kii liitay xaqiirka ahaa xaqiiq ahaan waa xaqiiq oo qiimo male mar haddaanu muslim ahayn laakiin aadaabta iyo asluubka dacwaday ka mid tahay wixii iyagu ay u yaqaaneen inuu nebigu ugu yeedho inuu ka bedelin oo yacni ilaa hiraqla cadiimi ruum imaamu alqurtubi kitaabkiisa almufhim lima ashkala min talkhiisi almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim mujalladka koob iyo tobnaad safxada boqol iyo toddobiyo toban wuxuu yidhi cadiimi ruum markuu tacliiqinayey ay aladii tucadimuhu ruum وهو مفاتحة بخطاب استلطاف ويقتضي التأنيس والاستئلاف مع أنه حق في نفسه فإنه كان معظما في الروم وكان أعظم ملوكه أعيري عظيم الروم وأي الذي تعظمه الروم وكررهم أي وينيان مسلمين تماها لكن عادة الرهم بيتهاي إن ننكا وينيان بقر كودة أهل waxaanu hadalkaasi ka dhigan yahay buu yidhi in hadalkii lagu furfurtay oo nebigu hadalkiisa uu ku furfurtay hadal yacni dabacsanaan iyo soo jiidasho ay ku jirto waa khitaabu istitaaf wa isti'laaf soo dhowayn iyo dabacsanaanaad lagu jiro oo nooc qofkii la soo dhowaysanayo si uu islaamka u qaato ugu soo hirto waayo hadal qallafsan haddii lagu yidhaha dee waxaa laga yaabaa meel duruufsan inuu kusii dhaco waxa uhi maca anahu xaqun fii nafsi kelimadan uu nebigu isticmaalayna xaqiiq ahaan waaba xaq oo liannahu kana mucadaman fi ruum wa kana acdama muluukihim dee reer ruum dhexdooda mid la weyneeyu ahaayo boqorradooda ka u weyn buu ahaa markaa nebigu wuxuu ka warbixiyey uun xaqiiqada waaqiciisu siday ahayd dadka agtooda mucadam buu dee ka ahaa marka wuxuu agtooda ka ahaa unbuu nebiguna ku tilmaamay calaa kullin marka la isku soo wada xooriyo waxa weeye gaal dee cadame iyo weyni ma leh laakiin haddana asluubka dacwada waxaa ka mid a nin madaxa ama boqora ama suldaana ama xaafida ama waddan u taliya ama reer u taliya qof mansib iyo maamul leh marka dacwadii iyo khayrkii loogu yeedhayo walow gaalba ha noqdee magaca uu huwan yahay in loogu yeedhaa waxay ka mid tahay asluubka lagu soo dhoweynayo istitaaf wa isti'laaf magaciisa ama suldaannimo ama caaqilnimo ama madaxweynenimo inaad ugu yeedhaa waa soo dhowaynta ayay ka mid tahay aad ku soo dhowaynayso si uu dacwadaada u qaato laguna odhan yani in lagu yidhaahdana ma aha waaba gaale maxaad u weynaynaysaa hadalkaa ugu leedahay la ma weynaynaysid laakiin dacwadiiyo khayrkaad ku soo jiidaysa waayo nabiguba sala allahu calayhi wasalam wakaa dee hiraqle ku yidhi ilaa hiraqla cadiimi ruum marka yani waxa weeyaan musanifku raximahullah arrimahaas isagoo kitaabka alle ku dayanaya barakaysanaya aahaartii rusushii hore sidii nebi sulaymaan oo kale raacaya sunnihii nebiga ku sugan ilan kitaabaadkiisa bisinkaasuu nebigu ku bilaabi jiraye ayaa sheekhu wuxuu kitaabkiisan ku bilowday bisinkii waxaa la isweydiin karaa ayna alxamdala yani xamdaladii iyo hadalkii kale alxamdu lilah wsalaatu wasalaam yani istiftaaxii kale halkuu maray taa waxaa ka hadlay waxa weeyaan ibnu xajar ayaa kitaabkiisa fatxulbaari waxa weeyaan mujalladka koobaad safxada koob iyo tobnaad bilowga baabu bad'i lwaxyi yani mujalladka u horeeya haddaad akrido waxa uu tilmaamayaa mas'aladaas yani bisinka uu musanifku kitaabkiisa ku bilowday bismi illaahi araxmaan araxiim kadibna waxa weeyaan baabu bad'i lwaxyi marka wuxuu leeyay ibnu xajar isagoo arrintaa bilaabashadaa bisinka uu ku bilowday musanifku waxa weeyaan tacliiqinaya wuxuu yidhi faariiqu ta'asii bihi aliftitaaxu bilbasmala waaliqtisaaru calayha ariiqada kudayashada nebigu marka mukaatabaadkii wax la qoraayo ama rasaa'il sida noocan oo kalea ha noqdaan ama waraaqaha caadigee dadku ay isweydaarsadaan eh waxa dariiqa nebigu ahaa marka mukaatabaadka wax la qoraayo aliftitaaxu bilbasmalati waaliqtisaaru calayha in bisinka lagu furfurto oo iyadaba lagu gaabsado wuxuu yidhi ibnu xajar wayu'ayiduhu ayضa wuquucu kutubi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ilى اlmuluuk wa kutubihi fi اlqadaaya muftataxa bilbasmala duna alxamdala arrintaa waxaa sii xoojinaya in nabiga sala allahu calayhi wasalam qoraaladiisii uu boqorrada u qori jiray sida kan iraqleh iyo qadiyadaha kale waxyaabaha uu ka qoraayo qoraalladaa nebigu waxay ahaan jireen muftataxatan bilbasmalati duuna alxamdala yacni bisinkaas unbaa lagu furfuran jiray marka culimmadu waxay kala tafriiqiyaan kelimaadka iyo khutabka iyo kitaabaadka oo marka kelimaadka ama khutabka ama muxaadaraadka la jeedinayo waxaa sunno ah khudbat alxaaja oo dee xamdaladii iyo salligii iyo ay ku jiraan khudbatulxaajadii nebigu hadalladiisa uu ku furfuran jiray taasaa sunno ah laakiin waxay yidhahdeen cinda almukaataba marka qoraallada waxaa sunno ah yacni in basmalada un lagu bilowdo iyadana lagu kaaftoomo waana sida maxamed ibni cabdilwahaab kitaabkiisan waxa weeyaan uu ku sameeyey oo ah bismi illaahi araxmaani araxiim horuu kitaabkii markaa ka bilaabay wax xamdale iyo istiftaax kale ma gelin basmaladana waxaynu hore usoo tilmaanay in waxa weeyaan bismi ay jaara majruurtahay ku tacalluqaya ficil muta'ahira oo munaasib ah marka ficil waxaynu uga dhignay waxa jaara majruur ku tacalluqayo waxaynu nidhi liannahu laslu fi lcamal waayo camalfalka ficilba waa asala marka ficil iyo ism lasoo qaato alaslu fi lcamal huwa alficil waxaynu uga dhignay ficilka lagu tacalluqayo mu'ahar liyufiida alxasra si uu xasri u faa'iideeyo oo yacni macnuhu u noqdo bisinka ilaahay unbaa ku bilaabanaya wax kale ku bilaaban maayo waxaa looga dhigay munaasiban lilmaqaam yacni sidaasaa dee ansab ah inuu noqdo munaasab lilmaqaam oonu caam noqon oo haddaad wax cunayso bismi illaahi ashrab haddaad wax cuna waxa weeyaan haddaad wax cabayso bismi illaahi ashrab haddaad wax cunayso bismi illaahi aakul haddaad wax akriyayso bismi illaahi aqra'u haddaad wax alifayso bismi illaahi usanif aw u'alif marka yacni ficilkaa munaasibka ah ee muta'ahirka ah ayuu ku tacalluqayaa oo markaa bismi illaah usanifu kitaabii yacni ilaahay magaciisaan kitaabkaygan ku alifaya ama ku qoraya ama ku bilaabaya marka allah waa carabun cala allah cid aan allah ahayna laguma idlaaqi karo alraxmaan araxiim alraxmaan siiqadaa faclaan waxay faa'iidaysaa cala alimtilaa waalmubaalaga marka macnaha allaha raxmadiisu ay cid walba caam yeeshay koobsatay weeye aanay waxba ka tegin alraxiim waxa weeyi allaha raxmadiisu ay addoommadiisa gaadhaysa raxmada mutacadiga ah oo raxmaan waa in la yidhaha duu raxmatin waasica allaha raxmadda ballaadhan leh ee waxa weeyaan caalamkao dhan caam yeeshay alraxiimna in la yidhaha duu raxmatin waasila allaha raxmadda addoommadiisa gaadhaysa leh ee addoommadiisa u naxariisa bismi illaahi araxmaani araxiim waxa uu musanifku markaa ku bilaabay kitaabkiisa bacda albasmala ducaa liaalib alcilm ducaa uu ducaynayo waxa weeyaan ardayga cilmigan baranaaya waxa uu sheekhu yidhi as'alu allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa allaha alkariima ee deeqsiga ah ee wax walba isagu bixiyee ku deeqa allaha rabba alcarshi carshiga rabbigiisa ka carshiga iska leh carshiga alcadiimi ee weyn allaha waxaan weydiisanayaa carshiga weyn rabbiga u ah ee deeqsiga ah an yatawallaaka addoon yahow ama arday yahow in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dhoweeyo oo uu kuu gargaaro khayrka ku waafajiyo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba iyo wa an yajcalaka inuu kaa yeelo mubaarakan mid la barakeeye inuu kaa yeelo aynamaa kunta meel alla meeshaad ahaataba meeshaad degto iyo meeshaad martaba ilahay inuu kaa yeelo mid la barakeeyey iyo wa an yajcalak inuu alla kaa yeelo ayaan weydiisanayaa minman mid kaasoo idaa uctiya marka wax la siiyo ilaahay nicmo ugu deeqo shakara ilaahay siiye ugu mahadlaqa waida btuliya marka la imtixaamo ee musiiba ama dhib ku dhacdana sabra ku sabra waidaa adnaba marka uu dembaabo ee meel uu ka dhace uu macsiyo galana istakfara ilaahay dembi dhaaf weydiista fa ina haaulaa maxaa yeelay kuwaasi athalaata ee saddexdiihi cunwaanu sacaadati waa guusha calaamadeeda iyo astaanteeda ku tusinaysa ee guushuba ay ku wareegayso sheekhu raximahullah sida caadadiisu ay tahay kitaabkii hore aynu soo dhiganabee usuulu halaaaha yacni had iyo jeer hadalkiisa wuxuu ku bilaabaa ducaaun liaalib alcilm waxay ka turjumaysaa yacni kalgacalka iyo maxabada uu hayo qofku inuu diintii barto iyo siduu khayrka uula doonayo yacni waa ducaa marka ducada wuxuu ugu horraysiiyey ilaahay waxaan weydiisanayaa an yatawallaaka fi dunya waalaakhira alla waxaan weydiisanayaa adduunye iyo aakhiraba inuu waxa weeyaan ku soo dhoweeyo oo uu kuu gargaaro waxaa la yidhaha aslu lwalaaya bifatxi alwaaw marka wowga la kordhaga alwalaaya waxay faa'iidaysaa tufiidu lqurb dhowaansho ayay faa'iidaysaa walaayadu waxaa ka mid a xadiidkii nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar faraa'ida waxyaabaha muqadarka ee ilahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga lagu qadaray yani waxyaabaha ay dadku wax u kala dhaxlayaan faraa'idaas ehelkeedii loo qadaray loo qoondeeyey siiyoo haleeshiiya nebigu wuxuu yihi wamaa baqiya famaa baqiya wixii hadha ee dadka ahlu lfuruudi almuqadara wixii loo qoondeeyey waxa ka soo hadhaa faliwlaa rajulin dakar ay faliaqrabi rajulin dakar yacni ninka ugu dhow ayaa la siinaya casabanimo lagu siinaya waa tacsiibkii yacni warafadii dadkii ahlufaraa'idku markay furuudoodii qaataan wixii soo hadhaa ka ugu dhow baa casabanimo ku qaadanaya marka shaahidku waxa weeyi faliwlaa rajul ay faliaqrab waayo walaayadu tufiidu lqurb sharcanna waxay walaayadu faa'iidaysaa alqurbu waalxubbu yacni dhowaansho iyo jacayl cidda la soo dhowaynayo la jecel yahay waayo lama soo dhowaysto cid aan la jeclayn cidda la necab yahay waa la iska fogeeyaaye lama soo dhoweeyo marka aslulwalaaya waxay tusinaysaa alqurbu waalxubbu soo dhowayn iyo jacayl macnuhuna wuxuu noqonayaa markaas in ilaahay ku soo dhoweeyo oo uu ku jeclaado ayaan ilaahay weydiisanayaa weyi waayo sheekhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah kitaabkiisa alfurqaan safxada shan boqol iyo afartan wuxuu yidhi waalwalaayatu diddu alcadaawa walaayadu waxay ka soo horjeedaa cadaawad iyo colaada wa aslu lwalaayati almaxabatu waalqurb walaayada asalkeeduna waa jacayl iyo dhowaansho wa aslu lcadaawati albugdu waalbucdu cadaawadda asalkeeduna waa nacaybsho iyo fogaan idan khulaasadu waxay tahay alwalaaya waa soo dhowayn iyo jacayl laakiin walaayadu yacni laba macnay ku dhacdaa oo taa soo dhowaynta iyo jacaylkiiyo cinaayada ah waa walaayada khaaska ilaahay addoommadiisa muuminiinta u siiyo iyo walaayada guudow inuu ilaahay addoommadoo dhan isagu maamuluu dabaruu u taliyo ah taasina gaal iyo muslimba way ka siman yihiin waase ilaahay ku tilmaamay uma rudduu ila allahi mawlaahum alxaq alaa lahu alxukmu wahuwa asracu alxaasibiin yacni mawlaahum kii maamulayey ee u talinayey ee ku tasarufayey ee isagu lahaa addoommada marka walaayada caamka ah ee bimacna tadbiir watasriif ah waxay waxa u siman oo soo hoosgelaayo gaal iyo muslimba laakiin walaayada khaaska ah ee bimacna alcinaaya waalqurb waalmaxaba soo dhowayn iyo danayn iyo daryeel iyo waafajin waxay khaas u tahay mu'miniinta ta sheekhu halkan uga jeedaana waa tii khaaska ku ahayd mu'miniinta in ilaahay ku soo dhoweeyo oo uu ku waafajiyo khayrka weeye marka hadihi hiy alwalaaya wa an yajcalaka mubaarakan aynamaa kunt albaraka waxaa la yidhaahdaa waa hubuutu alkhayr alilaahiy fi shay yani aslu lbaraka waa hubuut alkhayr alilaahi fi shay albarakatu fi shay waa khayrka rabbaaniga ah inuu shayga ku sugnaado marka walmubaaraku man fiihi dalika alkhayru alilaahiy mubaarakuna waxa weeye qofka khayrkaa rabbaanigaa ilaahay dhexdiisa yeelay ee uu khayrkaa iyo wanaaggaa waafajiyey ee khayrna ku sugan dadkana khayr ugu baaqaya hada huwa almubaarak wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii biالsalaati waالzakaa ma dumtu xaya yani nabiy llaahi ciisa calayhi الsalaam waa kii naftiisa kaga warramayey siduu ilaahay ka xikaayoodo inooga warramay inuu yidhi wajacalanii mubaarakan waxay ku fasireen culimmadu ay mucalliman lilkhayri daaciyan ila allah mid dadka khayrka baraya oo ugu yeedhaya wanaagga iyo khayrka idan albaraka waa hubuutu lkhayr ililaahiyi fi shay marka an yajcalaka mubaarakan aynamaa kunt mid khayrka ilaahay waxa weeyaan dhexdiisa uu ku sugan yahay oo isagu khayrka ku sugan dadkana khayrka ugu baaqaya allaha kaa yeela wey wa an yajcalaka miman idaa ucطiya shakar ashukr cala anicma asal ahaan luqatan shukriga waxaa la yidhaha waa cirfaan lixsaan wa nashw wanaagga in la gartoo la faafiyo laakiin sharcan shukrigu waa duhuuru nicmat illahi cala linsaan duhuuru nicmati illahi cala lisaani alcabd hana'an waictiraafan wa cala qalbihi shuhuudan wamaxabatan wa cala jawaarixihi inqiyaadan wa taaca saddexdaasuu shukrigu koobsadaa waa inuu mahadnaqu yacni nicmadu waa inay ka muuqato addoonka carabkiisa isagoo ilaahii siiyey ku ammaanayo bima huwa ahli waayo dee wamaa bikum min nicmatin fa min allah qalbigiisa waa inay nicmadu ka daahirto isaga oo nicmadii jecel ilaahii siiyeyna u qirsan yacni nicmadani xagga alle inay uga timid xubnihiisa nicmadii waa inay ka daahirto inqiyaadan wa taaca oo ilaahay uu hoggaansamo oo nicmada uu adeegsado fii mardaati illaah shukrigu saddexdaasuu ku dhacaa cala allisaan ood ilaahay ku siiye ku ammaanto wa cala alqalb oo rabbigii ku siiye aad u qirto inay nicmadaasi xaggiisa ka timid oo xeeladaada iyo awooddaada aanay ahayn wa cala aljawaarix oo nicmada inaad ilaahay ku caabudoonaad ku caasiyo saddexdaasay koobsanaysa shukrigu inuu camali yahay waxyaabaha u daliilkaa waxaa ka mid ah icmaluu aala daawuuda shukraa ilaahay wuxuu yidhi ree daawuudow camal fala oo cibaado iyo camal wanaagsan sameeya idinkuu ilaahay ku mahadnaqaya marka shukri camaliya weeye waa nicmada laydin siiyey waxaad u adeegsataan fi alcibaadati waalcamal asaalix shukri bay ka mid tahay wa miman ida ibtuliya sabr ka marka la imtixaamo sabra sabirku cumuuman sabrun cala taacati illah wa sabrun can macsiyati illah wa sabrun cala aqdaari illahi almu'lima inaad ilaahay taacadiisa ku sabirto waayo naftu ma jecla inaad macaasida ka sabirto waayo naftu shahawaadkii doonaysa muxaramka ah inaad aqdaarta mu'limkee ku damqaysa hadday cudur tahay hadday caydnimo tahay hadday gaajo tahay hadday nuqsaan tahay masaa'ibta kula soo darsaysa inaad u adkaysato ood ogaato inuu ilaahay kuu xukumu kuu qadaray masaa'ibtaas ama ha noqoto waxyaabaha ay addoommadu asbaabta ku leeyihiin iyo sababta macnaha waxyaabaha xagga addoommada kaaga imanaya sida in afyaadinba lagugu dhibo ama ha noqoto waxyaabaha minallahi kaaga imanaya dadku aanay sababba ku lahayn sida xanuunka yani faqriga waxyaabaha samaawiga ilaahay kuu qadaro musiibadu labadaa kay doonta ha noqotee inaad waxa weeyaan u sabirto waxa uu sheekhu yihi waida adnaba istakfar yacni inuu ilaahay kaa yeele ka markuu dambaabana ilaahay dembi dhaaf weydiista maadat lghayni alghayn walfa walraa asalkeedu waa alsatru waltagtiya asturaadda iyo qarinta yacni maadatu gafara luqada carbeed waxaa la yidhaha asalkeeda luqa ahaan alsatru waltagtiya wax la asturo la qariyo walidalika sumiya almikfar yani bahal mikfar la yidhaha oo dadkii hore ay madaxa gashan jireen sida koofiyadda ama koofiyadda ay ka hoos xidhan jireen si uga celiya darabaatu suyuufi warnimaha yacni darabaadka warmaha iyo seefaha gaashaan oo kalu ahaa waxaa la yidhaha almikfar liannahu yasturu ra's waayo madaxuu qarinaya waxa marka makfiratu dunuub dembi dhaafkana waxa makfiro loo yidhi afara maadadaa maadat alghayn walfa walraa waxaa dembi dhaafkana loogu adeegsaday waayo dembi dhaafka waxaa ku jira alsatru waltakhtiya maca alwiqaaya in dembigii lagaa asturo oon ilaahay ku ceebayn oo asturaaddiisu waa in lagaa zuuliyo o lagaa masaxdo waa dhaafidii iyo dembiga sharkiisii in lagaa badbaadiyo oo aan lagugu ciqaabin labadaa macnoba istikfaarka way xambaarsantah oo asturaadii oo keliya ma aha waa asturaadi maca alwiqaaya waxaanay waafaqsan tahay macnaha luqawiga ee luqa ahaan maadadan loo adeegsado waayo mikfarkaa madaxa la gashadaba madaxiina wuu asturayaa maca alwiqaaya seefihiina wuu ka ilaalinaya idan istikfaarta dembi dhaafkuna waxay faa'iideynaysaa satri maca alwiqaaya in ilaahay dembigii kaa asturuu kaa zuuliyo kaana badbaadiyo dee cuquubadeedii maca alwiqaaya sheekhu waxau yihi marka wa hadihi alaaa cinwaanu sacaada saddexdaas sabirkii shukrigii istikfaartii waa calaamadda guusha calaamadda guushuna dee waa inaad janno hesho naarna ka badbaado wa asacaada waxa ugu weyn janno inaad hesho fa ama aladiina suciduu fa fi ljanna shaqaawo iyo guuldaraa waxa ugu weyn naarta inaad gasho ciyaadan billaah fa ama aladiina shaquu fa fi nnaar waxa uhi sheekhu marka as'al allah ilaahay waxaan weydiisanayaa alkariima allaha deefsigaa raba alcarshi ee carshiga rabbigiisa carshigii alcadiimi ee weynaa an yatawallaaka inuu ku soo dhoweeyo oo uu ku jeclaado khayrka uu ku waafajiyo ardayahow fi dunyaa waalaakhira adduunyada iyo aakiradaba iyo wa an yajcalaka inuu kaa yeelo mubaarakan mid la barakeeyey oo khayrka ilaahay ku sugan yahay aynamaa kunt meel alle meeshaad joogtaba inaad ahaato mid la barakeeyey oo khayrka ku sugan dadkana ugu baaqaya iyo wa an yajcalak inuu alle kaa yeelo minman mid idaa uctiya marka wax la siiyo nicmo iyo khayr u helo shakara ilaahay ugu mahadnaqoon ku kibrin waida btuliya marka la imtixaamana sabara sabra oon argagax iyo jazac aanu ku dhicin oon dhulka isla dhicin laakiin sabra aslu sabrina sida shukrigu uu saddex u koobsanayo allisaan waalqalb waaljawaarix ayaa sabirka laftiisuna uu u koobsanayaa xabsu lisaani can atashaki carabki in laga xabiso aslu sabri wa huwa alxabs marka carabki in laga xabiso cabasho cid aan allah ayn inuu cawdo sidoo kale in laga xabiso naftii argagax iyo jazac inuu ku dhaco oo ilaahay xukunkiisii anay waxa weeyaan u hoggaansamin wakadalik in waxa weeye jawaarixdana xabsuljawaarix in xubnihiina laga xabiso oo loo diido inay ku dhacaan waxaan bannaanayn maryahoo la jeexjeexo dhabannadoo la garaaco dhulkoo laysla dhaco marka jawaarixdii in laga ilaaliyo waxa weeyaan ficilka aan bannaanayn carabkii laga ilaaliyo cidaan allahayn inuu cawdo qofku qalbigiisii uu ilaaliyo oo aanu argagax iyo jazac ku dhicina ilaahay xukumkaa keenay uu rumeeyo oo uu raalli ka noqdo ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa waidaa adnaba marka uu dembaabana istakfara inuu alla kaa yeelo mid marka uu dembaabana istakfara ilaahay dembi dhaaf weydiisay ay alaba almakfirata min allah siintu waa siinu alab yacni dalba inuu ilaahay ka dhaafo dembiga uu ka asturo kana badbaadiyo sharkiisa faina haulaai halaa faina haulaai kuwa ahalaaa ee saddexdaihi cunwaanu sacaadati guusha calaamadeeda weeyi waxa uu sheekhu yihi iclam waxaad ogaataa arshadaka allahu ilaah waxa uu sheekhu yidhi iclam waxaad ogaataa arshadaka allaahu ilaahay ha kugu hanooniye litaacatihi taacadiisa ilaahay ha kugu hanooniye eh waa duco ana alxaniifiyata shirkiga kuna almaa'ilatu can ashirki almabniyatu cala alikhlaas weeyi alxaniifiy waayo waxaa la yidhaha aslu lxanaf fi luga alcarabiya sidii hore inoo soo martay waa almayl leexashada marka alxaniif waa ka ka soo leexday shirkiga iyo xumaanta ee usoo leexday tawxiidka iyo toosnaanta an ittabic millata ibraahiima xaniifa marka alxaniifiya millatu ibraahim waa islaamkaa tawxiidka khaaliska ah ku dhisan aacaduna maxay tahay arshadaka allahu liaacatih ma hiya aaca usuulkii waynu kusoo marnay waxaanu ku tacriifinay markii halkaasoo kale aynu soo marnay fi lusuul arshadaka allahu liaacatihi ma hiya aaca waxaanu nidhi aacadu aslu aaca waxaa la yidhaha muwaafaqatu lmuraad waxa lagaa doonayo inaad waafaqdo ficlan lilma'muur wa tarkan lilmaxduur aduu ka tegaya wixii laguu diiday wixii lagu farayna falayo oo samaynaya hadihi hiya aaca marka aacada ilaahay marka loo aaneeyo loo tayriyo ee aacatullah la yidhaah tacni cibaadatah waxay caam yeelaysaa cibaadadiisa lianna aacatu llah waa cibaadatu inaad caabudo laakiin kayrkii aacada haddii loo tiiriyo aacatu rasuulih ama cid kale ma noq liannaka tutiicu rasuula walaa tacbudu waayo rasuulka waad ateecaysa amarkiisa mana caabuda side waayo rasuulku waa rasuulun falaa yukadab wa cabdun falaa yucbad waa rasuuloo la beenin maayo haddaad beeniso waad ku gaaloobaysa waana addoonoo la caabudi maayo haddaad caabudana waad ku gaaloobaysaa shirki baad ku dhacaysa marka aacadu idaa udiifat ila allah waa cibaadatu laakiin marka loo idaafiyo ilaa gayri illah sida rasuulka ama cid kale noqon maysa aacadu bimacna alcibaada waayo waxaad rasuulka aeecaysa adoon caabudayn aslu aacana waa muwaafaqat lmuraad ficlan lilma'muur wa tarkan lilmaxduur waxa lagaa doonayo inaad waafaqdo adoo wixii lagu amray samaynayo wixii laguu diidayna ka tegaya waxa uu sheekhu yidhi markaa iclam waxaad ogaataa ardaya o arshadaka allah ilaahay ha kugu hanuuniya litaacatii taacadiisa ana alxaniifiyata in diinta islaamkee toosan millata ibraahiima ee nebi ibraahim diintiisa ihi hiya iyadu xaniifiyada diinta nebi ibraahim ee toosani waxa weeyi an tacbud allaha sheekhu markaa wuxuu ku tacriifiyey xaniifiyadii an tacbud allah waa inaad caabuddo allah waxdahu keligii mukhlisan xaal aad u baraxtiraysa lahu alleh addiina ayu taaca adoo taacada u baraxtiraya yacni diinta xaniifiyada toosan ee millatu ibraahim waa inaad ilaahay keligii caabuddo adoo taacada u baraxtiraya oon cid kale ku lamaanaynayn kamaa qaala tacaala siduu rabbi u yidhi korreeye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ljinna jinka uma abuurin iyo walinsa insiga toona ilaa liyacbuduunii ay yuwaxiduunii inay ikeliyeeyaan oo cibaadadiiyo taacada igu keliyeeyaan mooye wax kale umaan abuurin waatii usuulu alaaan inagu soo martay liyacbuduun isagoo sheekhu uu ku sharxayo ay yuwaxiduun marka waxaynu tilmaanay halkaa markaynu maranay alcibaadatu yani tawxiidku macaanida cibaadada laakiin cibaadadaa ka caamsan marka macno macaanidii waxa weeyaan cibaadada ka mid a ayaa lagu fasiro tawxiidkiya ila liyacbuduun ay ila liyuwaxiduuni maxaanay cibaadada uga caamsan tahay dee waxa weeyaan iyadu cibaado khaalisana way noqon kartaa waxa kaloo cibaado lagu ilaaqi karaa midaan khaalis ahayn oo shirki ku jiro oo dee cibaadatu gayr illah waata laleeyahay laakiin tawxiidku isagu wuxuu khaas ku yihun dee waxa weeyaan cibaadada ilaahay loo barax karay marka altawxiidu akhas waalcibaadatu acam cibaadada ka caamsan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ay yuwaxiduunii ilaahay wuxuu yihi jin iyo insi umaan abuurin ilaa aniga inay keliyeeyaan oo cibaadada ii barax tiraan mooye wax kale faidaa carafta markaad garato ana allaha in alle khalaqaka uu ku abuuray oo licibaadatii cibaadadiisa uu kuu abuuray faclam waxaad ogaataa ana alcibaadata in cibaadadu laa tusamaa cibaadatan cibaado inaan la odhanin cibaado sharci oo maqbuul ah yacni xataa cibaado haddii la yidhaahdo tii sharciga ahayd maaha dee maqbuulka ahayd marka waxau ku yidhi faidaa carafta markaad ogaateed aqoonsato ana allaha khalaqaka licibaadati in ilaahay cibaadadiisa kuu abuuray faclam waxaad ogaataa ana alcibaadata in cibaadada laa tusamaa cibaadatan cibaado inaan lagu magacaabin ilaa maca atawxiidi tawxiidka markay la socota mooye macnaha cibaadadu mid ilaahay loo barax tiray oo tawxiid ku salaysan inay tahay mooye cibaado la odhan maayo kamaa ana salaata sida salaadaba laa tusamaa salaatan aan salaad loo odhan ilaa maca tahaarada markay wadata mooyaane sidaan salaadaba salaad loo odhan ilaa dee adoo weyse qabo daahira mooyaane fa idaa dakhala shirku shirkigu markuu galo fi lcibaadati cibaadada markuu shirki galo afsadahaa ay abdalaha wuu baabi'inaya wuu burinaya waxba ka soo reebi maayo kalxadati ay kamaa yufsidu alxadath sida xadathkuba u fasahaadiyuu u baabi'iyo ama u buriyo asalaata salaada uu u buriyo ida dakala fi ahaara markuu tahaarada kaa galo kalxadai waxaad tidhahda sida xadadkuba uu u buriyo idaa dakala fi ahaara tahaarada marka uu gale tahaaradii ay u jabayso macnaha ifsaadka ama ibtaalka sida tahaaradii u buraysa dheh oo dee mar hadday tahaaradii burto salaadina dee kuu sugnaan mayso weeye waxa uu sheekhu tilmaamay caleyhi raxmat ullah tusaale aada iyo aada u qiimo badan oo qofka caqliga li wax ku qaadan karo waxa uu kuu tilmaamay sida waxa weeyi ay salaadii kaaga jabayso ee ay weysadii iyo tahaaradii ama ama wuduugii uu kaaga jabayo ee nawaaqidul wuduu ay u jiraan ayaa cibaadadaada lafteediina ay u guraysaa oo tawxiidkaaga laftiisii uu gurayaa oo nawaaqib uu leeyahay marka wuxuu ku yidhi sida yacni xadadku waysada ama tahaarada kaaga jebinayo ayaa shirkiguna cibaadada u burinaya oo u baabi'inaya oo tusaale ahaan maanta adoo weyse qaba haddii nawaaqidul wuduu mid ka midii kugu dhaco kaadi saxaro neef iyo wax la mid ah waxaad aqoonsanaysaa tahaaradii inay kaa shabtay soo maha waad u baahantay inaad dib u soo weysiisato waxaa taa la mid ah adoo cibaado sameeyey haddaad shirki ku dhacdo walow markeedii hore khaalis baa noqoto laakiin dib haddaad shirki ugu dhacdo shirkigu wuxuu baabi'inayaa uu burinayaa cibaadaadkaagii ayuu gunta ka maraya wada baabi'inaya sida xadadkuba tahaaradaadii u baabi'inaya uu jebinayo ayaa shirkiguna cibaadadaadii uu jebinaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi isagoo nebi maxamed la hadlaya lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi allow haddaad shirki la timaadid oo cibaadadayda cid kale aad ila wadaajiso wallee camalkaagu wuu burayaa waanu baaba'ayaa waanad khasaari doontaa waa nebi maxamed ayaa la leeyahay shirki haddaad ku dhacda camalkaaga iyo cibaadadaada oo dhan waa baaba waanay burburaysa maxaad cid kalena u malayn waa weysha gawrac dibigu ha ku quus qaateen say soomaalidu odhan jirta macnaha nebi maxamed halka laga leeyahay lain ashragta cid kaloo ka soo hadhayna hadalkeeda badaa waxaa kaloo alla uu yidhi kamaa fii suurati alancaam dhowr iyo toban nebi inta laga soo warramay walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki la iman lahaayeen camalkooda iyo cibaadadoodoo dhan way buri lahayd bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu qofka iimaanka iyo tawxiidka ka gaalooba faqad xabita camalu camalkiisu waa buraya qofku mar hadduu tawxiidkii ka tago oo iimaanka uu ka kufriyo camalkiisii waa baaba uu buraya idan yacni qofku haddii shirki uu la yimaaduu shirki ku dhaco cibaadadiisii waa ka kac cibaado u sugan oo u dhowran meeshaa uma taallo sida xadadku tahaarada hadduu galo uu jabiyo ayaa shirkiguna cibaadada hadduu galo uu jabinaya waxa uu sheekhu yidhi markaa fa idaa carafta markaad aqoonsato ana allaha ilaahay khalaqaka licibaadati cibaadadiisa inuu kuu abuuray ila ilaahay baa yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduuna jiniyaysa umaan abuuray ilaa anigoo keliya inay caabudaan oo ii keliya yeelaan cibaadada mooyaane taa markaad haddaba garato faclam waxaad ogaataa ana alcibaadata in cibaadada laa tusamaa cibaada cibaado sharci oo la aqbalayo inaan lagu magacaabin ilaa maca tawxiidi inay tawxiid la socoto mooye kamaa ana asalaata sida salaadaba laa tusamaa salaatan an salaad loo odhan ilaa maca ahaara inay tahaaro la socoto oo aad weyse qabta mooye waayo nebigu muxuu yihi laa yaqbalu llahu salaatan bikayri tuhuur ilaahay salaad tahaaro la-aan ma aqbalade tahaaro la-aan laga aqbali maayo salaad faidaa dakala shirku shirkigu markuu galo fi lcibaadati cibaadadii afsadaha ay abdalaha wuu burinayaa kalxadat sida xadadka oo kale idaa dakala fi ahaara tahaarada marka uu galo ay kamaa yufsidu lxadad sida xadadkuba u burinaya ahaarada idaa dakala fi ahaara sida xadadkuba tahaarada marka uu galo uu u burinayo ayaa shirkiguna cibaadada markuu galo uu burinayaa oo maanta hadday weysadu kaa jabto waan weyse qabaa odhan maysa haddaad adigoo cibaadihii camal sameeye aada shirki ku dhacdana camal baan sameeye odhan maysa waayo camalkaagiba waa ka kac waxa uu sheekhu yidhi markaa fa idaa carafta markaad garato anna shirka in shirkigu idaa khaalata alcibaadata cibaadada marka uu dhex galo afsadaha inuu fasahaadinayo markaad garato in shirkigu hadduu cibaadada dhex galay inuu fasahaadinayo u baabi'inayo oo axbata alcamala camalka uu burinaayo oo wasaara uu noqonayo saaxibuhu qofkii camalkaa sameeyena min alkhaalidiina kuwa ku waarayo fi naari naarta ku waarayo uu ka mid noqonayo carafta waxaad ogaanaysaa ana ahama maa calayka in waxa ugu weyn ee dushaada saarani uu yahay macrifatu dalik arrintaa inaad aqoonsato waa arrintee tawxiidka iyo shirkiga inaad kala garato oonay labadaasi isaga kaa darsamin altawxiid washirk fa idaa carafta markaad garato anna shirka in shirkigu idaa khaalata marka uu dhex gala alcibaadata cibaadada marka uu dheehe uu dhex galo afsadaha inuu fasahaadinayo oo uu axbata alcamala camalkii uu gurinaayo oo wasaara saaxibuhu qofkii camalkaa sameeyeyna uu noqonayo min alkhaalidiina fi nnaari kuwa naarta ku waara marka waa shirku akbarkii yacni taa haddaad ogaato carafta waxaad garanaysaa anna ahama maa calayka in waxa ugu muhiimsan ee korkaaga waajib ku ah ee ku saarani inuu yahay macrifatu dalik arrintaa inaad aqoonsatood barato waa arrintee shirkigu wuxuu yahay inaad aqoonsato si aad isaga ilaaliso tawxiidku wuxuu yahay inaad barato si aad u samayso waayo labadaa haddaanad kala garan waxaa laga yaabaa adoo isle tawxiid baad samaynaysaa inaad shirki ku dhacdo waxaa laga yaabaa adoo shirki iska ilaalinaya in waxa weeyaan tawxiidkiiba aad ka tagto in qofku uu sharka bartana uu iska ilaaliyo waxa sharku aqoonsadana waa shay aada iyo aada munaasab u ah waayo xudayfatu bnu lyamaan xadiidkii saxiixa ah muxuu lahaa kana annaasu yas'aluuna annabiya sala allahu alayhi wasalama can alkhayr wakuntu as'aluhu can ashar makhaafata an yudrikanii wuxuu yihi saxaabadu nebigu waxay waraysan jireen oo weydiin jireen khayr anna sharka ayuun baan weydiin jiray anoo ka cabsanayo sharkaasi inaan ku dhaco markaa qofku sharka inuu iska barto si aanu ugu dhicin shirkiga caraftu shara laa lishari lakin litawaqiihi waman lam yacrif alkhayra min ashari yaqacu fiihi waxau shaacirkaasi lahaa waxaan sharka u bartay maaha sharnimadiisa inaan doonaye inaan iska ilaaliyaan sharka u bartay waayo qofkaan khayrka sharka ka baranay wuu ku dhacayaa sharkii waa inuu kala aqoonsado sharkii iyo khayrkii markaa shirkiga haddaana tawxiidka ka baran isagaad ku dhici shirkiga laftiisa wadidu yudhiru xusnahu diddu wa bididdiha tatabayanu alashyaau shaacirkaa kalena wuxuu lahaa shayga didkee shaygan ka soo horjeeda waxa wanaaggiisa muujiya waxaa ka soo horjeeda ashyaadana waxaa lagu kala soocaa adaadeeda waxyaabaha ka soo horjeeda macnaha wanaagga tawxiidka waxaa kuu muujinaya foolxumada shirkiga foolxumada shirkigana waxaad aqoonsanaysaa wanaagga tawxiidka markaad aqoonsato marka labadii midna miyaa laga maarmaya yacni wanaaggii tawxiidkana waa inaad aqoonsato si aad foolxumada shirkiga uga badbaado foolxumadii shirkigana waa inaad iska ilaaliso si aad wanaagga tawxiidka ugu sugnaato waxa yidhi markaa carabta ana ahama maa calayka macrifatu dalik waxaad aqoonsanaysaa waxa ugu muhiimsan ee lagaa rabaa inuu yahay arrintaa inaad barato maa huwa tawxiid iyo aqsaamtiisa wamaa huwa shirk iyo aqsaamtiisa waxau yidhi markaa lacalla allah waxba la arkaa ilaahay markaa an yukhallisaka inuu kaa sama ka bixiyo min haadihi tani ashabaka ee dabinka ah wahiya shabakadaasi ama dabinkaa ilaahay kaa badbaadinayaa ashirku billaah waa ilaahay cid kale in lagu lamaaneeyo wuxuu yidhi markaad arrintaa aqoonsato waxaa laga yaabaa in ilaahay dabinka shirkiga kaa badbaadiyo lacala allaha an yukhallisaka min hadihi shabaka waxaa la arkaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala shabakadan dabinkan uu kaa sama ka bixiyo kaa badbaadiyo shabakadda waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan xadhigga ama dabinka waxa weeyaan qofka ugaarhsada ee sayaadkii uu ku ugaarhsado intuu wax u saaro waxa uu wax doonayo inuu ugaarhsado dabinkaa uu ku soo qabanayo ee meel uu dhigo ama badda uu ku tuuro ayaa la yidhaha shabakad marka waxaa laga yaabaa ilaahay inuu shabakadda waa dabinka shirkigee kaa badbaadiyo wahya shabakadaas ama dabinkaasi ashirku billaah ilaahay oo cid kale lagu lamaaneeyo weeyi alladii shirkigaasoo qaala allahu fiihi alla uu ka yidhi arrinkiisa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa waman yushrik billah faqad iftaraa isman cadiima wuxuu alla yidhi subxaanah ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih in cid kale lagu lamaaneeyo wax gorgortan gala ilaahay agtiisa oo ilaahay uu dhaafo ma aha mar haddaad shirki ku dhimatay la dhaafi maayo laakiin haddaad nooshahay oo dee toobadka intuu tawxiidka usoo noqoto waa lagaa dhaafay soo maaha laakiin waxaa laga hadlayaa ninka shirki ku dhintay ilaahay ma dhaafo wayakfiru maa duuna dalik wixii shirki ka soo hadhayna ilaahay wuu u dhaafaa ayo liman yashaa cidda uu doono hadda cid walba maaha cidda uu doono halkaa waxaa ku jirta caqiidatu ahli sunna waljamaca liasxaabi alkabaa'ir wixii shirki ka soo hadhay ee kabaa'iru dunuub noocay doonta ha noqotee waxaa la yidhaha waa taxta almashii'a ilaahay doonistiisa unbay dadkaasi ku hoos jiraan oo in shaaa cafaa canhum wa in shaaa cadabahum ilaahay hadduu doonana wuu ka saamaxayaa oo iyadoon laba cadaabin bay hore jannada ka gelayaan biraxmati arxami araaximiin hadduu ilaahay doonana intuu cadaabuu jahannamo kaga soo jaro ayaa marka lasoo daahiriye laga soo nadiifiyo macaasida ayay jannada ku dambaynayaan laakiin ahlu sunnaha ictiqaadkoodu waxa weeye marnaba nin muwaxidihi naar miyuu ku waaraya ku waari maayo kabaa'ir kasta hadduu xambaartay cidhibtiisa dambe shallunbay ku dambaynaysaa qolabunbuu u dhaxeeya imaa inuu ilaahay cafiyaba uu hore ka galo wa imaa in la cadaabo markuu naarka soo maro uu ku dambeeyo marka ahlu lkabaa'iri min ummati muxamed taxta mashii'ati arxami araaximiin in shaaa cafaa canhum wain shaaa cadabahum taa weeyaan wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa dadkii kabaa'irta ku dhintay laakiin qofku hadduu shirki ku dhintay ilaahay ma dhaafo naartaanu ku waarayaa kaas ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih in loo shariig yeelo cid kale cibaadadiisa lagu lamaanayo lala wadaajiyo qofka shirkigaa ku dhintay ilaahay uma dhaafo wayakfiru maa duuna dalik wixii intaa ka soo hadhay ka sokeeye kabaa'irtii ah ilaahay waa u dhaafaa liman yashaa cidda u doono waman yushrik billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka cid kale ku lamaaneeya ee cibaadadiisa cid kale la wadaajiyaana faqad iftaraa isman cadiimaa alla ilaahay kaas waxa uu abuurto uu samaystay oo uu xambaartay dembi aad iyo aad u weyn waa qof dembi weyn xambaartay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala shirki uu leeyihi yacni dembi weyn ayuu been abuurtuu isagu samaystay oon xaqiiqo ahayn waman yushrik billaah faqad iftaraa isman cadiimaa qofka ilaahay shirki u sameeya ee cibaadadiisa cid kale la wadaajiya waxa uu been abuurtay oo uu xambaartay dembi aad iyo aad u weyn waxa uu sheekhu yidhi markaa wadalika bimacrifati arbaci qawaacida dakaraha allahu tacaala fi kitaabih ila waxa soo socotay faidaa carafta ana ashirka idaa khaalata alcibaadata afsadaha wa axbata alcamal wa saara saaxibuhu min alkhaalidiina fi annaar carafta ana ahama maa calayka macrifatu dalik wuxuu yidhi markaad ogaato in shirkigu hadduu cibaadada gala u baabi'inayo oo camalka uu burinayo qofkii sameeyena uu naarta kuwa ku waaray ka mid noqonayo waxaad aqoonsanaysaa waxa ugu muhiimsan ee lagaa rabaa inay tahay arrintaa inaad aqoon iyo cilmi u yeelato lacalla allaha an yukhallisaka min hadihi shabaka wahiya shirku billah waxaa laga yaabaa markaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala shabakadan ama dabinkan waa shirkiga eh dabinka shirkiga ilaahay inuu kaa badbaadiyo ayaa laga yaabaa wadalika bimacrifati arbaci qawaacida maxaa ilaahay kaaga badbaadinaya halkaa ka xidh wadalika taasina yacni badbaadada ilaahay uu kaa badbaadinayaana xaasilatun waxay ku xasilaysaa bimacrifati arbaci qawaacida oo yacni waxa weeyaan dalika ismu ishaaraan khabarkiisa oo jaara majruurkaa bimacrifana uu ku tacalluqayo waxaad ugu soo qadartaa xaasilatun ama haabita oo waxaad tidhaha wadalik arrinkaas oo ah ilaahay shabakadaa shirkiga inuu kaa badbaadinayaa xaasila waxay ku soo xasilaysaa oy ku imanaysaa bimacrifati arbaci qawaacida qaacidooyin afar ah barashada la barto oo yacni afar qaacido barashada aad barato ayaad kaga badbaadaysaa dabinkaa afartaa qaacido oo dakaraha allahu ilaahay uu ku sheegay tacaala korreeyey fii kitaabii kitaabkiisa afar qaacido oo ilaahay kitaabkiisa ku sheegay barashada aad barato ayaad kaga badbaadaysaa dabinka ah qawaacid waa jamcu qaacida waana alaslu aladi tatafaracu canhu furuucun kasiira qawaacid waa jamcu qaacida qaacido oo la jamciyaa qawaacid lagu jamciyey qaacida waa qaacido keliya waa mufrad qawaacidna waa qaacidooyin qaacidada markaa waxaa la yidhaha alaslu aladi tatafaracu canhu furuucun kasiira waa asalka ay furuuc iyo masaa'il badani ka dhashaan ee ay ka faracmaan ayaa la yidhaha qaacida marka afar qaacido oo masaa'il fara badani ay ku hoos jiraan oo ay ka farcamayaan garashada aad garato afartaa qaacidee waaweyn ayaa baginkaa shirkiga kaga badbaadaysaa weeyi markaa sheekhu wuxuu tilmaamay caleyhi raxmat ullah yani alqawaacid alarbac afartan qaacide ee kitaabkiisan uu kaga warramay qofka si fiican u bartee u aqoonsado dabadeedna ku camal fala inuu kaga badbaadayo dabinka shirkiga qofka markaa aalibulcilm afartaa qaacido waa inuu si fiican u barto ugu dadaalo u xafido si uu tawxiidka ugu toosnaado dabinka shirkigana uga badbaado wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibuhu wayardaah walxamdu lilah wallahu aclam